arinta go-aanku macnaha uu ku fadhiyo ama mugeeyo miisaanka uu leeyahay waxa u eg tahay laba arrimood ama laba wejiinay leedahay dad moodaa wejiga koobaad haddaynu dib u raacno taariikhdii dheereed in hogaanka maraykan lagasoo bilaabo aabihii asaasaha maraykan ee u yaqaanaan reer maraykan george washington ilaa haatan donald trump ilaa madaxdii magaca iyo muuqa dheer ku lahaa maraykan sida roosevelt eisenhower ronald reagan johnson lincoln george bush george bushkii inanka iyo clinton iyo obama waxaad moodaa hogaanka maraykan waxay dabeecad gaara u lahaayeen intaanay tallaabo qaadin inay u shaceelka ku dayaan marka arrimaha siyaasadeeda xasaasiga miisaanka weyn xambaarsan waxaad moodaa had iyo teeraan intaanay tallaabadeeda qaadin inay ku dayan iyagu eegaya bal dareenka guud ama reactionka kasoo noqon karaa marka hadday teeraan waxyaabihii ay dareemeen inay badan ay ka abuurmi karto ama action aada u kululu kasoo noqon kara waxaad moodaa inay dib oga markaynu eegno hadda go-aankan oo kale haddii uu soo baxo dabcan seen u naqaano quduste taariikhdeeda weynu ognahay iyo weliba islaamka muhiimadda u leedahay maxay saameyn ku yeelan kartaa xidhiidhkii ka dhexeeyey maraykanka iyo weliba wadamada islaamka runtii waxay keeni kartaa saameyn aada u weyn oo aada u xun sidii markii koobaad ee israa'iil dhulka soo gashay oo kale dagaaladii hor talayd mandiqada ka kacay oo kale dagaaladii toddobiyo lixdankii markuu mooshe dayaan ninkii laodhan jiray wasiirka arrimaha dibadda israel uu soo gelay baytulmaqdis kabacdi waxaa dhacday in kacdoono filistiin dhexdiisa in dhawaaq mataqaanaa guud ahaan shacabka caalamka islaamka iyo hogaanka caalamka islaamkaba marka waxa ay taabanaysaa arrintaasi si toosa masaalixda ama danaha maraykan iyo danaha israel oo marxaladan aad mooda inay aada u cadkiran tahay waxaa laga yaabaa inay kacdoona ka dhashaan oo kale dowladaha qaar waxaa laga yaabaa inay heer gaaraan in xidhiirada ay u jaraan taasoo kale turkiga oo kale uu muuqdo malaysia oo kale indonesia oo kale bakistan oo kale haddii an taarikhda dib ugu noqono marxaladahaasi iyo go-aamaday ka qaatay oo kale dowlado badan inay xidhiirada u gooyaan dowladaha qaarna in kacdoono iyo mataqaanaa beegsi in la beegsado masaalixdiisa inay maraykan iyo israail ba inay dhacdo iyo siday u muuqato waya taa markaynu ka nimaadno dabcan waynu ogeyn xaaladda bariga dhexe amaba gaar ahaan oo kale falastiiniyiinta iyo israa'iil qadiyadda ka dhex taagnayd muddada dheer haddii imanka ay tani dhacdo oo go-aankani imanka yimaado oo caasimad ahaan qudus loogu aqoonsaday inay tahay caasimadii israel xaaladii marka horeba ka dhexaloosnayd iyo iska hormaadyadii joogtada ahaayee inta badan dhex mari jiray israa'iil iyo falastiiniyiinta iyadoo xiisadaasi iyada wax ma ku kordhin kartaa haddii go-aankani soo baxo runtii waa run marxaladan inka maanta ahaan haddaan eegno bariga dhexe wuxuu ku jiraa rabshad siyaasadeed ama dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaaleed iyo mid bulsheed oo waxaad moodaa guud ahaan inuu hogaankii dowladaha haystay inuu xukunkoodii iyo siyaasadoodii ay aada u jilicsan tahay marka arrinkan oo kale hadday ku dhawaaqaan kow waxaa dhici karta in dowladaha loo tuhumayo sida sacuudiga iyo imaaraadka dowladahaasoo kale inay shucuubtoodu kacdoono adag oo kale inay kaga yimaadaan dowladaha tusaale ahaan la jaadka ah ee masar oo kale ay kamid tahay inay kacdoono kaga yimaadaan marka kacdoono waxaa imaan karta ilaa heer kacdoono hubaysan inay timaado sidoo kale waxaa meesha ka baxaysa arrin qodob haddaan halkaa ku yardaro heshiiskii la filayay inay xamaas iyo kooxaha iyo ama dowladda dhexe fatax oo haatan la filaya marxaladan dambe inay heshiis kama dambayso miradhal wanaagsan oo nabad mandiqada kusoo dabaalo inay timaado runtii waxay noqonaysaa xaalad ka duwan xaaladii aan arki jirnay oo kale maanta saaxadda bariga dhexan haddaad eegto isdhexyaaca iyo burburka siyaasadeed iyo fashalka xagga dowladnimo oo aada u sarreeya waxay keeni kartaa tallaabooyin hubaysan kooxaha isis iyo alqaacida oo kale inay sii hubaysmaan ama sii xoogeystaan ama kooxaha xajirka waayo haddaynu si gaara u eegno israa'iil iyo falastiin oo de iyagu marka horeba dhul ahaan is haystay oo xiliyo kala duwanna de iska hormaadyo dhex mareen iyada muranka iyo weliba dagaalkii ka dhexeeyey maxay ku kordhin kartaa se maxay ka bedeli kartaa runtii marwax weyn bay ka bedeli doontaa haatan qudus waxay arrintan qudus waxaad moodaa waxay na xasuusinaysaa ariel sharon markii labadii kun uu galay baytulmaqdiska waxay sababtay kacdoonadii marxalada ka sababtay inay isku bedesho kacdoono hubaysan oo hogaanka ugu sarreysa hogaamiyaasha ugu sarreeya dowladda israael marxaladii ugu dambeeya iyagoo ku dhawaaqaya inay xamaas iyo xisbullah iyagoo ka hadlay ugu xeelaayeen waxay u muuqataa maanta inay dee marxaladii jihaadnimada dhaafan had dowladeed inay u nidaamsan yihin ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo de maahuna qadiyadda israa'iil iyo falastiin waxaa tan bilaabmay wax muddo badan soo jiitamaya islamarkaana xiliyo kala duwan waanwaan iyo wadahadalla laga galay maxaad leedahay way dhiirigelin kartaa ama way dhiirigelisayba in haatan go-aankan u qaato maraykanku ama ama miiskaba soo saara in caasimadii israa'iil laga dhigo ama loo aqoonsado inay tahay jerusalem ama qudus runtii waxaa dhiirigelinaya qodobka koobaad wuxuu yahay maraykan marxaladan waxaa hogaaminaya yamiin mutafariska ama nimanka xajirka midigta xisbiga jamhuuriga oo si toosa u aaminsan wax kasta ha qaadatee inay siyaasada maraykanka in israa'iil dowlad madax banaan oo qudus caasimadeedu tahay inay inay yeelaan taasi way dhiirigelinaysaa kow arrinta labaad waxaad moodaa inay ka faaidaysanayaan habayaca ama burburka ama amnidarada ama dowlad la-aanta ku dhacday guud ahaan bariga dhexe gaar ahaan dunida islaamka ood moodo dowlad ahaan iyo shacab ahaan ay aada u burbursay inay maanta ka jilicsan yihiin marxaladihii soo jireenkahay